madaxweynaha dalka maraykanka jo baidan ayaa iclaamiyey shir uu isugu keeni doono hogaamiyeyaasha dowladaha qaaradda afrika kaasoo ka dhici doona magaalada washington bisha disembar ee dhammaadka sanadkan shirka ayuu sheegay in looga wada hadli doono caqabadaha adag ee ka imaanaya badqabka cuntada iyo isbeddelka cimilada isagoo muujiyey in kulankan uu muhiim u yahay dowladdiisa iyo shacabkiisa maraykanka kulanka waxa uu muujin doonaa sida ay maraykanka uga go-an tahay afrika wuxuuna xaqiijinayaa muhiimadda xiriirka maraykanka iyo afrika iyo kordhinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah sidaasi waxaa yidhi jo baidan shirka ayaa socon doona muddo saddex cisho oo keliya waxayna arrintaasi muujinaysaa inaanan caqabado taagan lagu xalin doonin balse madaxda afrika wax laga saxiixan doono waxna loo yeerin doono kulanka ayaa bilaabanaya saddex iyo tobanka waxa uuna ku egyahay shan iyo tobanka disembar wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa sarkaal maamulka ka tirsan oo magaciisa qariyey ayaa sheegtay in qorshuhu uu yahay in shirkaasi ay kasoo qayb galaan konton hogaamiye oo afrikaan ah lamana oga in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu ka mid yahay walow maraykanka uu muhiimadda koowaad saaraya dalalka khayraadka badan madaxweynaha maraykanka ayaanan weli booqan qaaradda afrika tan iyo markii la doortay xilli uu safaro ku bixiyey wadamada qaaradda yurub iyo dalalka aasiya qaarkood waxaana falanqeeyayaasha maraykanka ay sheegayaan in shirkani uu ahmiyad weyn u lahaan doono maraykanka laguna beegay wakhti ku habboon siyaasiyiinta sida aadka ah ugu dhuundaloola xasaradaha dunida ayaa aaminsan in hogaamiyeyaasha wadamada afrika culeys lagu saari doono heshiisyada ay la galayaan shiinaha uu loolan dhaqaale oo gobolka ah kala dhexeeyo xukuumadda washington dowladda federaalka ayaa ka mida maamulada wajihi kara canaanta maadaama ay hal milyan oo dollar ka qaadatay shiinaha taasoo keentay in badaha soomaaliya ay haatan xaalufiyaan ku dhowaad laba kun oo maraakiib ah oo u badan kuwa ay leedahay dowladda shiinaha sida uu dhowaan shaaciyey xasan bariise oo ka mida musharaxiintii madaxtinimada dowladda federaalka sidoo kale jenaraal langeli taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee africom ayaa jimcihii shalay ku nuxnuxsaday inay sare u qaadayaan dadaalkooda ay uga hortegayaan saameynta shiinaha iyo ruushka ee xoogga saaraya qaaradda afrika arrintaasoo uu tilmaamay in loo baahan yahay in sare loo qaado diblomaasiyadda iyo xiriirka iskaashi ay la leeyihiin dalalka afrika maraykanka ayaa sheegay in shirka uu dhiirigelin doono dimuquraadiyadda oo ah mabda' diineed oo ay reer galbeedku aaminsan yihiin sidoo kalena diiradda lagu saari doono iskaashi dhaqaale oo cusub ammaanka musiibooyinka caqabadaha ku geedaaman badqabka cuntada iyo isbedelada cimilada dhaktar suldaan maxamed garyare oo ah falanqeeyo ku nool qurbaha ayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan u sheegay in maraykanka uu safka hore kaga jira dalalka uu sannadihii lasoo dhaafay saameynta ba-an ku yeeshay xanuunka korona kaasoo hor istaagay afarta dariiq ee sahasha helitaanka cuntada sida isku socodka gaadiidka cirka dhulka iyo badda saameynta uu ku leeyahay runtii xanuunkan iyaga keliya maaha xataa dalal badan buu runtii saameeyey oo waxaad garanaysaa inuu hor istaagay afar nooc oo ay ugu talagaleen ama ay adeegsadaan marka la qiimeynayo sugnaanta ama food security wax la yihahdo oo ay ka mid yihiin helitaankii ama adee isgaarsiinta cuntada isku filan iyo kan labaad oo ah accesski in qofku uu heli karo cuntada u baahan yahay ka faa'iideysiga oo ah iyadana qeyb saddexaad oo dadku inay maarata helaan wixii nafaqa ay u baahnaayeen oo cunto kala duwana iyo stabilityga ama sugnaanshihii cuntado dadku inay heli karaan xilli kasta cunto afartaa qaybood oo loo qaybiyo qaabka cuntooyinka lasu gaarsiiyana waa saameeyey sargaalka maraykanka ah ee ay soo xiganayaan wakaaladaha wararka ayaa tilmaamay in dalkiisa uu muhiim u arka xiriirka uu la yeelanayo hogaamiyeyaasha dowladaha afrika iyo madaxda sharikadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay si wax looga qabto caqabadaha jira dalka maraykanka ayaa ka mida wadamada wajahaya culeysyada la xiriira haqabeelka cuntada wuxuuna u baahi qabaa shidaal kalluun iyo suuq ballaaran oo uu u helo wax soo saarkiisa qamadiga lamana oga natiijooyinka kasoo bixi doona shirkaas